guddigan farsamada oo isugu jira saraakiil boliis saraakiisha ciidanka booliiska puntland iyo xubno ka socda cadaaladda xeraalinta iyo garyaqaano ku takhasusay xagga arrimaha sharciga raggan iyo dumarkan isku jira oo ka tirsan guddiga farsamada xaqiiqdii ayagoo lacag dheeri ah ama muxuu ahaa wax dheera aan helin ama guno aan lagu siin ayay waxay ay sanad ku dhowaad ku howlanayeen diyaarinta barnaamijka tobanka sano ee maanta maanta bilaabmaya insha allah gelintiisu waynu isugu nimid aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa aada ugu mahadsantihiin taariikhda puntlandna baaldahaba baad ka gasheen waadna mahadsantihiin hawsha aan saaka halkan isugu nimi waa daafurkii soo bandhigistii iyo aqbalaadii qorshaha tobanka sano ee tageynta booliiska tenyer police plan qorshahan waxaa qorshaha beesha caalamka ee ka caawinayaan dibudhiska ciidanka booliiska maadaama soomaaliya qaadatay nidaamka federaalka waxaa laga waxaa la go-aansaday in madaxweynihii dowladda federaalka mudane xasan sheekh ee hore iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada isla qaateen in booliska soomaaliya uu la jaan qaado nidaamka federaalismka taas macnaheeda oo kooban waxa weeye soomaaliya waxay yeelan doontaa boliis shicbaysan civilian boliis waa waana arrinta keeni doonta insha allah inaynu helno ciidan boliisa oo la tartama lehna tayada iyo iyo qiimaha uu leeyahay ciidanka boliiska adduunka yaynaanba helin mid la mida laakiin mid u eg waayo soddon sano oo dhisaas aynu kusoo jirray aada iyo aada waxaynu saaka halka ka bilaabayno waxa weeye inaynu heli doono mustaqbalka dhow ciidan boliisa oo la shaqeeya shacabka ahna lehna una eg ciidankii boliiska ee aynu naqaanay aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah waxa aan kusoo waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland si uu inoogu daafuro barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullah
dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka muhiimka runtii uu ah ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan puntland waan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan u mahad celinayaa ciddii soo qabanqaabisay shirkan runtii muhiimkaa oo wasaaradda amniga oo wasiirka ugu horeeyo iyo shaqaalaha wasaaradda iyo in allaale intii maskax iyo dhaqaalo iyo taageero u fidisay ee hay-adaha ama ha ahaadeen kuwa internationalka ama kuwa maxalliga ah b d r c oo runtii had iyo jalaalaheegan u ah in hoolka shirarka ee quruxda badan ay diyaar la tahay in lagu qabto shirarka muhiimka oo ummadda reer puntland guud ahaan iyanan waale iyo intii kasoo qayb gashay ee waktigeeda u hurtay shirkan muhiimka ah oo ujeeddadiisu ay tahay asixinta ama qolaada qorshaha tobanka sannadood ee soo socda ciidamada bilayska soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan hay-adaha un-ta iyo kuwa kale n g o-yada internationalka ah ee la garab taagan caawamada had iyo jeeraale ciidamada bilayska oo runtii u n d p ay ugu horeyso master said oo hadda soo galay unsomna u fadhiya haddeer waxaan uga mahad celinayaa sida hagar la-aanta ah ay runtii ula garab taagan yihiin ciidamada bilayska hadday tahay qalabaynta hadday tahay dayactirka bulistashonada iyo hadday gaadiidaynta iyo tahay taageeridda guud ahaan waxaan halkan ka qirayaa inay shaqo wanaagsan qabteen iyagaan u meel dayin meel kasta oo ay u baahan tahay shaqadani qabanaya waxaan leeyahay ciidamada placeka guud ahaan meel kastay joogaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan kuwa reer puntland waad ku mahadsan tihiin shaqada aada haysaan ee runtii khatarteeda leh dhibteeda leh n muxuu ahaa gaajada marmarka qaarkood leh waan hubaa n dee toddobiyo labaatan sannadood ummadda soomaaliyeed bilaa dawlad ahayd inta badan yab yabun baa hadda la yahay waxaan idinka mahad celinayaa dulqaadka aada runtii u samayseen iyadoo shaqada aada haysaan adkaanteeda iyo dhammaystir la-aanta agabii agabkii ama qalabkii aada uga baahnaydeen shaqadan inaad ku qabsataan aana jirin haddana waxay la tahay waa mas-uuliyad qof kasta oo innaga inaga mida bartiisa ku saaran ama sarkaal ha ahaado ama shicib ha ahaadee wixii ummadda u qaban karaya in la qabto waxaan leeyahay duuqaadkaad samayseen aad baan idinka mahad celinayaa waxaan u gudbayaa yani mas-uuliyadda waxay la tahay wax badan baa qalab la keenay noocuu doonaba haadee ama gaadiid ha ahaado ama qalabka isgaadsiinta iyo waxyaabo kaleba ha ahaadeene oo ay runtii ugu dambayso hadda si uu ka hadlayay wasiirka oo laba-iyo toban blue station sidaan maqlayay ay tahay in la qalabeeyo oo solar systemka lagu xidho qalab waa la keeni karaa gaadiid waa la keeni karaa nooc walba waa la keeni karaa laakiin ma samaynayso xikmad marka la keeno in la dayaco waxaan ogahay intaa wuxuunbaa la soo guraya markaa tiraan war waxaa sameeyana waxaa la odhanayaa waa ama waa khariban yahay ama sidan buu yahay waxay la tahay mas-uuliyadda qalabka aada ku shaqaynayso daydinku idin saaran yahay waxaa loo baahan yahay inaad ilaalisaan baa loo baahan yahay hadda qalabkan solar systemkee la xidhayo isaga laftiisa waan arkay magaalooyinka waa wada maray solar powerkii waxaa la yidhi markii la traingaranayay lagu xidhayay waxa keliya aad u baahan tihiin shidaal idinkama baahna dayactir kale idinkama baahna wax kale idinkama baahna waxay idinka baahan yahay markaad muddo yar joogtaanba harqad yar oo nadiif ah iyo biyo cad oo aad ku masaxdaan intaa keliyuu baahan yahay waxaa la yaaba dee waxaa la odhan jiray faraska biyaha tus laakiin ha ku qasbi inuu cabo waa eegaynay ishaana ku eegaynay magaalada waan maraa tan baan maraa kuwa kale markaan taga lafteyda waan shaagareeyaa nalal dhan oo iska dansan waxay u dansan yihiinna trust me maaha cillad kale boor baa fuulay wax boorkii ka qaaday weyne marka min fadlakum ciidamada hadda la siiyey oo taliyihiin hadda ila taagan yahay wasiirka amniguna taagan yahay saraakiishiina ay wada joogto qalabkan laydin siinayo noocu doonaba ha ahaadee waa mas-uuliyad ka mida mas-uuliyadihiina idinku ma lihidin ummadaale laakiin inta aada haysaan waxaad u xisaabsantaa sidii wax aad adigu leedahay u xisaabsanta markaas adaa ku shaqaynaya hadduu gaarigu kaa xumaado dee waad lugaynaysaa haddii motorcyclekii lagu siiyey ay xumaato oo aadan samaynin ama dayac tirin ama saliidda ka bedelin ama gaariga biyaha ku shugin wuu xumaanaya waxaan maaha garanti inuusan jabayn welig marka min fadlakum waxa keliya aan anu meesha leeya waxa weeye qalab la keenaayo qiimo yeelan maayo haddii aan la ilaalin waxaa loogu talagalay shan iyo labaatan sannadood qaarkood inay socdaan sida solar powerkan oo kale hadduu lix bilood ama toddoba bilood ku xumaadana dee waa mas-uuliyad dar haddana mid kale un baynu raadinayna min fadlakum waxaan leeyahay intii hawshan wax inaga tartay oo un ta hay-adaha un ta oo ay ugu horeyso un d p runtii aad baan uga mahad celinayaa waxaa kale oo isna jira kolley hawlaha mashruuca ka qaadanayay waxay la tahay eu cab minister oo waynagala joogo ama eu cab soomaaliya hadda la yidhaahdo marcos waynagala joogo wasiirkana waad maqlayseen hadalkiisa waxay la tahay iyaga laftoodu inay wax soo kordhiyaan shaqaday hayaanna waa uga mahad celinaynaa laakiin in la labalaabo wixii ay hayaan baa loo baahan yahay yani xikmad samayn mayso in xafiis dheer oo qurux badan la galo laakiin aan dadka waxba lagu soo kordhin wax alla waxay faa'iido leedahay ma jirto soomaalidu waxay tidhahdaa meel ama waa laga ama waa la muuqdaa ama waa laga maqan yahay ama waa la maqnaadaa moogta un weeye yani haddii qofku uu yimaado ama xayaani ay timaado inay dalkan wax tartay u timid hana tusto waxay ayna tartay aada iyo aad baan idinka mahad celinayaa shirkan waxay la tahay de inaynu ku aqbalayno inaynu ansixinno tobanka sannadood ee la sheegayo waxaana rabaa inay wax badan ummadda usoo kordhinaysa ama puntland ha ahaato ama soomaaliyaba ha ahaatee waxaan jeclahay shicibka laftooda inayn askariga sugaan inuu wax qabto looma baahna askariga garbihiisu waa inaga weeye waa shicibka weeye haddii aynaan la shaqayn xukuumad keligeed waxba ma qaban karto askariguna keligee waxba ma qaban karto dadka amnigii amniga dalku ku dhisan yahay xurumadku ku dhisan yahay ee baraaraha iyo barwaaqada ku dhisan tahay waa shicibka weeye dawla shicibka dawladdu waayo waa shicibka wey haddii aynaan diyaar u ahayn inaynu iyaga la shaqayno garbahoodii noqonaan waxba ma qaban karayaan min fadlakum shicibka waxaan leeyahay sida haddeer xaaladdu tahay waxay la tahay blacekuna guulaysan maayo dawladduna guulaysan mayso dhinaca amniga marka loo eegaan ka hadlaya qof waliba jaar buu leeyahay makhaayad waliba waxay leedahay qof kasta mar ah oo ku xidhan ama hutaal kasta haddii aadan garanaynin qofka jaarkaaga ah ee ama kuu imanaya bilayska u sheeg haddaad tihiin huteelada waaweyn yani dalku horumar wuxuu ku gaaraa waa waa waa nabadda weeye amniga ee horumar lagu gaari karaa noocay doontaba haatee waxaan ku faraxsanahay oo ciidamada amniga puntland ugu mahad celinayaa runtii sida xilkasnimadaa ay u ilaashanayaan dalkooda laakiin haddana hawlka madaalo weli waa hogadi weli waxba inaga dhiman waxa inaga dhimanna waxaan qabaa waa doorka shicibkaa dhiman shicibkaa ku talagale oo weliba baryahan dambe haweenka yaa runtii mas-uuliyadda ugu weyn dalka haya iyagaa garan karaya iyagaa ka ildheer ragga haddeer min fadlakum hana lala shaqeeyo oo dawladda ha lala shaqeeyo ciidamadana ha lala shaqeeyo ilahayna waa inoo fududaynayaa wabilaahi tawfiiq aad baan idin salaamaya kulligiin sidaa ibadgeli waayo hadda waan ku shaqo kalaa leeyahay waa idin salaamaya kulligiin